Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shirkadaha dawliga oo looga digay falalka musuq maasuqa wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyadoona madaxweynaha galmudug uu mashruuca xalka waara xarigga ka jaray iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koo iyo tobnaad ee dulqacda ama sasataal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa subaxnimo idinla socodsiinaya madaxa waaxda adeega dadweynaha ahna madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada waddanka looga arimiya state house ee magaalada nairobi felix kosgey ayaa shirkadaha dawliga uga digay inay ku lug yeeshaan falalka lagu lunsado kheyraadka bulshada loogu adeego waxauu carabka ku adkeeyey in si dhow loola socon doono isticmaalka miisaaniyadda dhaqaale ee la siiyo maamulada dowladda si looga hortago musuqa soo iibinta agabka laga maarmi karo iyo in la isticmaalo qarashaad xaddaafa digniintan ayuu goskoy diri xilli uu soo bandhigay tilmaamaha cusub ee maareynta shirkadaha dawliga iyo shaqaalaha felix kosgey ayaa dhanka kala shaaciyey inuu socdo geedi socodka la isugu biirinayo hay-adaha dowladda ee qabta shaqooyinka isku dhow si loola tacaalo qiimaha sarreeya ee ku baxa howlaha mushaaraadka tilmaamaha cusub ee shaaca laga qaaday waxyaabaha ku xusan waxaa ka mid ah in haddii uu golaha wasiirada ansixiyo in la kala diri karo shirkadaha dowladda qaar ka mid ah dowladaha kenya iyo kuuriyada koonfureed ayaa wada seexday heshiis dhaqaale oo saro ay ugu qaadayaan iskaashiga ka dhexeeya kenya ayaa dowladda dalkaasi ka heshay amaah lacageed oo dhan afar boqol siddeetan iyo shan milyan oo dollar una dhiganta lixdan iyo saddex bilyan oo shilin lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu maalgeliyo mashaariicda horumarineed soddon bilyan oo amaahdan ka mid ah ayaa lagu dhaqangelin doonaa mashruuca saxaafadda casriga ee konza madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in mashruucan uu xoojin doono baaxadda adeegyada dijitaalka ee waddanka si dhallinyarada ay u helaan fursado shaqo oo badan waxa uu bogaadiyey barnaamijkawaa barnaamijka iskaashiga alabuurka dhaqaale ee kuuriyada koonfureed oo uu xusay inuu taageerayo mashruuca teknolojiyadda ee konza technopolis arrintan ayuu sheegay xilli wadahadal yeesheen ama xilli ay wadahadal yeesheen isaga iyo dhigiisa kuuriyada koonfureed yon sugiyool oo ay isku arkeen shirka u dhexeeya dowladda dalkaasi iyo waddamada qaaradda afrika ee ka socda magaalada genyang ee duleedka caasimadda waddankaasi ee siyool siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa xarigga ka jaray ama dhagax dhigay mashruuca xalka waara mashruucan ayuu xarigga kaga jiray magaalada cadaado madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed oo galmudug oo mashruuca kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxhadaladiisii ka mid ah waxaan u mahad celinaynaa mashruucan runtii qiimaha badan ku fadhiya weji cusub ah ka duwan qaabkii loo caawi jiray barakacyaasha cid kasta oo gacanka geysatay oo ay ugu horreeyaan hay-adaha un r c r n r c direct aid iyo dhammaan wasaaradihii iyo hay-adaha dowladda oo hay-adda qaxootiga ama barakaca galmudug ay ugu horreyso waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sidii qorshahaas loo dhigay in maanta loo hirgeliyo oan u dhaxdhignay oo la gaarsiin doono maamulka degmada cadaado iyo bulshada reer cadaado waxaan ku mahad celinaynaa inay dhulkii ku deeqeen inaysan taas ceeyadi iyo colays midna lagala kulmin halkani waxay yeelanaysaa caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaaw xuseen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilo ka socday safaaradda maraykanka ee soomaaliya kuwaasoo booqasho ku tegey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan hirgelinta saldhig ciidan oo ay ka horgeli doonaan ciidamada danab oo soaniraahde oo uu tababaro maraykanka kaasoo laga dhisayo magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle cali gudlaawe ayaa wakiilada uula kulmay ku wareejiyey dhul ay hirshabeelle ugu talagashay in laga dhiso xerada ay degayaan ciidamada gaarka ee danab si ay gacan uga geystaan amniga maamulkaasi madaxweynaha oo kulanka kadib hadlay ayaa tilmaamay in saldhigga uu hirgelinayo maraykanka uu wax badan ka tari doono dagaalka adaga lagula jiro siduu hadalka u dhigay kooxda al-shabaab danab inay xarun ciidan ku yeeshaan hirshabeelle waxay wax weyn ka tari kartaa dagaalka lagula jiro ama lagu dhammaystiraya al-shabaab waxaa si rasmi ah aan ugu wareejinay dhulkii ee xarunta ay ka dhisan lahaayeen ayuu yidhi madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle saraakiisha ka socda safaaradda maraykanka ee muqdisho oo la geeyey dhulka lagu wareejiyey ayaa dhankooda u mahad celiyey madaxweyne cali guudlaabe waxayna sheegeen in sidaa ugu dhaqsiyaha badan loo hirgelin doono xeradaasi islamarkaana si ay kaalin uga qaadato dagaalka sida hadalku uu dhigay lagula jira kooxda al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baraha ciidan ee laga soo gala magaalada muqdisho waxay geysay eeyo baara gaadiidka soo gala caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaan la sare aaniraade gaanshaalle cabdifataax xasan ayaa sheegay in door weyn ay ka qaadanayaan xaqiijinta amniga magaalada iyo hareeraheeda eeyahan oo booliiska uu hadda gacanta ku hayo eeyaha hore waa uu isticmaali jirna keliya waxaa hadda ku soo kordhay in kontaroolada ee caasimadda laga soo galo ay tagaan islamarkaana ay qiimeeyaan gaadiidka halkaasi ka soo galo oo ka yimaada gobollada kale ee waddanka soomaaliya ayuu yidhi afhayeenka booliiska soomaaliyeed waxa uu intaasi ku daray in qorshaha sugidda amniga muqdisho ee qeybta ka yihiin eeyaha laga gaaray guulo wax kuool ah ayna kooxaha argixisada ku guuldareysteen in caasimadda ay soo galaan ayuu yidhi afhayeenka booliiska soomaaliyeed markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cirka iyo dhulka oo ay israa'iil ka geysatay xerooyinka qaxootiga ee bureyji iyo maqhaasi ee bartamaha marinka khaza ee dalka falastiin waxaa sida tan laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka ee falastiin afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in weerarada lagu dhaawacay dhowr qof oo kale waxuu intaasi ku daray in haddii dandaansiga ka socda bartamaha khaza aan la joojin inay sii kordhi karto tirada dhimashada islamarkaana haddii duulaanka ay sii wada dowladda israa'iil ay dabcan halkaasi khasaare aada nafeed u badan ee ka dhalan karta duulaanka uu israa'iil ka wada marinka khaza warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii sa f m waa nageynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey ciddii warkayga sheega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w dhowstar fm dho c o dho k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey